ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waybar dhegeysanaysaan saaxiib el dhamaantiin ku mahadsantii la socodka dhegeysiga xulashada star f m kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoran wargeyskada daily nation iyo sidoo kale wargeyska kale the standard waxyaalaha kala duwan ee qoran ayaan subax waliba dhegeystayaasha ayaan la wadaagnaa dhegeysano wargeysada kale daily nation the standard qeybaha dambe waa sida dhegeystayaasha kusoo kaakicin kuwa barisan maqalka idaacadda ibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir wargeeska imika gacanteeda ku jira haya waxaa ka hadlaya saaka azmiyo texcat waxaa markaas ka hadlayaan waxay hadda markaas ay sugayaan oo keliya waa canshuurta oo markaas la dhimo ama la jaro dhegeysta taasi waxaa markaas hadda looga fadhiyaa waxauu markaas kaga jaabi doono mase kaga had doono ninka lagu magacaabo waa dabcan wasiirka waa national treasury wasiirka waa wasiirka maaliyadda dhegeystaan indungu ninka loogu magacaabo taasoo markaasuu u sheegay guddiga ama guddiga farsamada iyo sidoo kale guddiga labada dhinac ee bipartisanka ee labada dhinac ay markaas kala hogaaminayaan kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja wadahadalkan markaas ayaa waxaa laleeyahay in markaas loo gudbin doono madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa mucaaradka ee azimio lomoja waxaana markaas u dambeysa maalinta barito oo jimco ah oo markaas sidoo kale waxaa warbixinta lala wadaagi doonaa sabtida oo markaas maalinta xigto oo markaas laga warsugi doono bal khudbadda markaas ujeedin doona nashr waa wasiirka waa wasiirka dhegeystayaal ee ganacsi waa wasiirka maaliyadda raalli ahaade waa ninka njuguna ndungu waxaana markaasi hadda looga keliya looga fadhiyaa sida arrintan markaas iskaga war dabcan ku wada heshiyeen sida xaaladda wadanka iyo weliba looga hadli karo ku aadan arrimaha maciishada iyo sidoo kale arrimaha ku aadan canshuuraha laakiin tan markaa fiiriso wargeyska gudihiisa oo faahfaahiin fara badan kaga bixinaya wuxuu kaga sii hadlayaa sida arrintan ay markaan ugu qanacsaneen sidoo kale raalli aysan ka ahayn waa xubnaha markaasi qeybta william ruto ee kenya kwanza halkan markaas waa halkan waa halka ay ku dirqinayaan qeybta mucaaradka ee azimio lamoja in tani isan laga laaban karin horaan ayay ahayd dhegeystaan ama isbuucan ayay ahayd gudihiisa markii isbandhaaf uu soo kala dhexgalay ku aadan arrimaha maciishadda oo ay markaasi diideen inba laga wada hadlo waxaasaasi yidhi qaar ka mid a waa dabcan sida markaasi ila ku agdhow ay warbixintaasi ay ka soo sheegeen kadibna waa wadahadal albaabada u xiran ay wada galeen waa clonsum isoka iyo sidoo kale madaxa qiibada baarlamaanka ichungo laakiin waxaa hadda kaliya la sugayaa sida ndungu waa wasiirka maaliyadda sida uu arrintan markaas u suurtogelin karo oo u fudayn karo laakiin waxa uu sheegay in tani maanta berri aysan noqon karin xitaa haddii markaas canshuuraha wax la dhimayo ama sidoo kale la jarayo sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu qorayo wargeyska the daily nation waxaa halkan sidoo kale dabcan eedaan isku jeedinayaan waa dowladda dhexe iyo sidoo kale waa dowladda kawntiyada dhegeysta iyadoo madaxweyne ku-xigeenka reegaada gashaago uu sheegay dabcan inuu hadda ula yaaban yahay gobanarada dalka kuwaas oo ka cabanayaan sidoo kale weli ay sheegayaan inaysan lacag helin oo ku aadan lacagta elninooda waa biyaha dabcan hadda waa rababkan xoogan iyo weliba sida lagu samata bixin karo dadka laguna taageeri karayo sida uu tilmaamayo madaxweyne ku-xigeenka dalka waxa uu sheegay in gofana weliba ay xil ka saaran tahay sidii dadka wax ugu qaban lahaa hadday tahay in deegaanada meelaha dadka biyaha waa deegaanadooda biyaha ay galeen ama roobabka ee fatahaadaha iyo dhibaatada ay ku reebeen sida cuno loogu iibin lahaa marakaneecada loogu iibin lahaa iyo sidoo kale bustooyinka dhaxanta ay ka huudaan sida madaxweyne ku-xigeenka uu sheegayo laakiin wuxuu leeyahay sidee markaasi ku dhici karta in saj lacagtaas oo dhan in ilaa hadda markaas aysan soo gaarin sidoo kale waxba aan loogu qabanin dadka waa siduu asaga uu ku eedeynayo madaxweyne ku-xigeenka gabanayaasha laakiin jawaabtan ayaa markaas isagana la siiyey madaxweynaha ku-xigeenka waxay leeyihiin anaga meel aan markaasi ku aragnay lacag ma jirto oo ay ku aadan in markaasi inkastoo laakiin ay nooga ballan qaaday dowladda inay lacagta ayna siinayso oo dadkana waxa loogu qabanayo ka hortaga ee elnino hadda waa toos ayaa loo dhex taagan yahay dhibaatada oo dabcan waxay sheegaysaa in waa gabadha markaas lagu magaca anway guuru gabanaha county kerinyaga gabanayaasha waxay hadda markaas dhinac iskaga dhigeen lacagta markaas lagu talagalay dhibaatada iyo weliba roobabka mihigaanka hadda markaas guud ahaan wadanka ka da-ayo iyadoo gobolo qaar ay sidoo kale hadda u badan yihiin fatahada sidoo kale lasoo tabinayo si kasta haba ahaatee kountiyada ay hadda markaasi sheegeen in wax lacaga markaas aysan soo gaarin si dadkaasi loogu caabiyo ma aha in markaasi aan faraha isla galno mise waa inaan faraha isla galno dadka ama shacabka waxaa sidaasi tiri gabadha aan wayguru laakiin waxaa markaasi keli soo jeedinaya in dowladda ay markaas ay fududayso lacagtaasi sidii wax loogu qaban lahaa looguna taageeri lahaa dhibaatada ee hadda oo dabcan waa dhibaatada hadda markaasi taagan ee arrinta u eg alnino ee hadda dabcan roobabka waa alnino u eg roobabka sidoo kale da-ayo wax loogu qaban karo waxaa hadda markaasi kala cadaan dhegeystaal sida lacagtaasi ay dowladda u sheegayso iyo sidoo kale sida kawntida ayagana u leeyihiin waxbana ma soo gaarin halka madaxdana ugu sareey leeyihiin lacagta waa la soo sii daayo qasnada laga soo bixiyey lacagtan qaarkood waxaa markaas loo kala qaadaa mid hore loo sii daayey oo markaasi ka hortega kadib markii waaxda cimilada ay sheegeen in ay roobab xoogan ay ka di'i doonaan waana bilihii oktoobar iyo sidoo kale sebtembar laakiin taasi ma dayin roobabkii waa dabcan markii lagu eedeeyey waaxda cimilada inay waxyaala markaas ay qaldeen sidoo kale dadka ay marar habaabinayaan laakiin howshii waxaaso dhan waxay isbedeleen bishii koowaad ee dhegeystayaal waa markii la galay bisha koob iyo tobnaad ee novembar iyadoo markaasi roobab markaasi la filaynin guud ahaan wadanka ka da-ay ilaa hadda markaas ay ka socdaan mise ka da-ayaan sida waxay sidoo kale sii tilmaamayaan sheegeen in bila ay sii socon doonaan ilaa bilaha soo socdo inta laga gaaray sanadka cusub ee labada kun afar iyo labaatanka bilaha koowaad iyo labaad dhegeystayaal intay laga yaaba inay ku sheegeen suurtagal inay noqon doonto siina di'i doonaan roobabkaasi laakiin intaas hadda waxay markaasi doonayaan inay kasii gaashaantaan waxaana dabcan waa sida ay gabanayaasha sheegayaan oona ku doonayaan in hadda abaabul kale iyo taageero xoogan ay markaasi kaga fadhiyaan xukuumadda balse aysan lacag aysan bixinin ama loogu talagelin kawntiyada in markaasi dusha lagu saarin waa sida dabcan nafsadooda isku difaacayaan hadalkan ayaa soo yeeray kadib laba maalin un kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka dalka uu markaas dhaliil u jeediyey cambaarin u jeediyey waa gabanaha countiga mombasa kadib markii roobab halkaasroobabka halkaasi ka da-ay fatahaadaha ay guryaha dadka ugu galeen baraka xooganna xalka laga soo tabiyey dhegeystayaal waxaa wargeyska sidoo kale boggiisa saaka halkan uu qoraya ama uu kaga hadlaya dhegeystayaal arrimaha ku aadan waxa uu kaga hadlayaa dhegeystayaal sida ay markaasi ay u suurta gashay in gabadhan ay kaga soo badbaado waa xaalihii markaasi shaqaaqadii ka dhacday shakahoola dhimashadana gaartay dhegeystayaal afar boqol iyo waa afar boqol labaatan iyo sagaal ruux ay markaasi ku dhinteen dhegeystayaal iskugu jiraan rag dumar iyo sidoo kale caruur waxay gabadhan markaasi sheegtay inay kaga soo badbaaday dhegeystayaal dhibaatada halkaasi ka dhacday keliya waxay markaasi nolosheeda iyo weliba sida loogu tilmaamay iyo waxay la kulantay inaysan isqaban waayeen keentana markii dambena in halkaasi ka soo baxsato iyadoo sheegtay waxaa halkaasi ka dhacay inay ahayd mid dhibaato xoogan nafsadeeda maskaxda ilaa hadda markaasi san kasoo waaqsan karin maxay aragtay gabadhan oo markaasi warbixintada waa warbixinada markaasi kala duwana lasoo saaray iska shabahayaan waxaa ka mid a dhegeystayaal waxaa loo yaqaana baahida ama gaajada dhegeystayaal halkaasi dadka inta badan cunada lagasoo dabcan iyo waa cunada iyo biyaha sidoo kale ay ka soomaayeen waxaa sidoo kale kamid a dhegeystayaal jirdil iyo sidoo kale dil qofka loo geysanayo iyo sidoo kale qofka oo markaasi la duugayo isagoo markaasi xaya markaasina waa marku qofka uu waa markuu daciifo qofka oo gaajada ay aada uga badato kadibna qofka uu jirkiisa uu dhammaado macnaha qofka weli naftin aysan ka bixin ayaa markaasi loo fududeynaya uu leeyahay waxaa lagu ridaa hogga isagoo sidiisa ah tani ay ahayd markuu baadirwaa baadiriga hadda markaasi dowladda u xiran sheegay inay markaasi la kulmayaan ciise masiixiga sida markaas ayaga markaasi aaminsan yihiin sida wargeeska boggiisa saddexaad uu qorayo taasi ayay keentay ama sheegtay inay kaga warbixiso xaaladda laakiin haddaba sidee tahay gabadhan maskaxdeeda maxayna aragtay wax markaasi lala fajaca wargeyska ayaa markaasi wareysi gooni ah la yeeshay wargeyska daily nation tiradan ayaa markaasi la yaabtay waa dabcan lagu eedeeyay dowladda siday markaasi xogtan ay kusoo saari weysay tire intaasoo dhan in markaasi lagu dilo lagu gumaado sidoo kalena lagu laayo dad gaaraya afar boqol labaatan iyo sagaal ruux kana sii badan ilaa hadda markaas intaan lasoo saarin iyo inta markaasi duurarka lagu kala duugay ama ay ku kala jiraan ama ku dhimatay dhegeysta sida warbixinta ay sheegayso waaxda dabagalka dhegeystayaal ayaa markaas lagu tilmaamay inay wax ka qaban weysay sida sirdoonka dalka n i s sidoo kale waaxda d c i da shiifafka iyo sidoo kale booliska ayaa lagu tilmaamay inay howshooda gabeen keentona in sidan dadka loo gumaado iyadoo dabcan inta badan hadda eedda dusha laga saaray xukuumadda laakiin baadiriga waxa uu ku jira hadda gacanta isagoo dabcan waa isagoo waa gacanta ayuu ku jira dhegeystayaal waxaana lasoo lasoo taagaa mar waliba maxkamadda iyadoo dowladdana ay sheegtay in markaas isla sii daayin doonin ebidkiisana sidoo kalena xabsiga uu ku dhammaysan doono noloshiisa waa siduu wasiirka amniga ah uu ku sheegay ama uu kaga hadlay horaan ciddii sidaysana wuxuu sheegay in cawaaqibkeeda nafsadeeda ama ay qaadan doonto taasi keentay in mar walba xabsiga isan laga sii daanin dhegeystayaal wargeyska booggiisa hore wuxuu saaka sidoo kale uu ka qoray israa'iil iyo xamaas agree on ceasefire xabajoojin ayaa markaasi lagu wada heshiiyey dhegeystayaal iyo weliba in maxaafiista markaasi dabcan la kala sidaysto waana sida markaasi loogu soo jeediyey israa'iil inay markaasi aqbasho halka sidoo kalena xamaas arrintaasi dabcan laga dhaadhiciyey sida labadood ay ku wada heshiin karayaan waxaan hadda markaasi arrintan dabcan laleeyahay dhibaatada halkaas ka taagan waa gaza dhammaanteod waxaana leeyahay in kumanaan qof ay halkaasi ku dhammaadeen ay markaas u badan yihiin caruur iyo dad waayeel ah iyo weliba sidoo kale dadka baahiyada gaarka qabaan kaaga sii daran waxaa leeyahay waxaa halkaa iminkan dadka tiradooda sii badanaysa ka mid a wariyaasha iyo sidoo kale dadka sii dhammaanaya dadka gurmadka caafimaadka bixinayo markaas ciidamada israa'iil aysan u aabayeelaynin isbitaalada xitaa ee heer xeerka markaas u degsan jeneva ee qaramada midoobay in mamnuuc ay tahay in markaasi la galo isbitaal xitaa qofka xitaa yacni qofka dhibaatada geystay xitaa hadduu ku cararo amase lagu daaweynayo sida heerka uu markaas uu qorayo laakiin tan ayaa markaasi xidaabka ka baxday israa'iil iyadoo wadamo qaar ah ay hadda gudbinayaan amase u gudbiyeen dhegeystayaal maxkamadda caalamiga ama dembiyada in markaasi heeg waa heeg in lasoo taago israa'iil madaxdeed sare sare uu ka mid yahay netanyahu ugu dambeysa dhegeystayaal koonfur africa ayaa markaasi kala laabatay ama koonfur africa ayaa dhegeystayaal xildhibaanadeeda isku wada raacay in safaaradda israa'iil gebi ahaanba laga saaro ama laga xiro guud ahaan koonfur africa iyo sidoo kale in safiirka u fadhiya israa'iil wadanka waa dabcan waa safiirka koonfur africa u fadhiya israa'iil sidoo kalena in halkaasi safaaraddaasi laga soo raro sidoo kale shaqaalaha diblomaasiyiinta laga soo arooriya halkaas sida ay sheegeen lana xira albaabada laiskugu dhufto keliya waxaa la sugaya madaxweynaha inuu qalinka ku dugo kadib markii baarlamaanka ay meelmariyeen kuna sheegeen in xadgudub weyn ay ka galeen falastiiniyiinta wargeyska bogiisa sagaal labaatanada saaka faahfaahin kaga bixna wargeyska the standard bal markan dhegeystayaashan sida saaka sida kusoo abariisteen eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa sida deegaanka saakad ku sugan tahay maxaa la hadalhayaa maxaa ka cusub deegaankaada weli roobabka ma da-ayaan waa sidee xaaladda guud ee deegaankaada tuuladaada qaryadaada iyo weli sidoo kale haddaa magaalada ku sugan tahay dhegeystayaal sidee kuusoo galaysa idaacadda star f m maqalkeeda bal qadadka telefoonada saaxiibka u horan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo waa eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasoo keliya shaqeynaya dhegeystayaal dhegeystaha qadka telefoonka ugu horan siinaya soo dhow
asalaamu calaykum fakad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xushiin ibraahim bumwaani soo dhow waa fiican walaa nabad baa roob yar xali waa dacay nin walba shaqadiisa waa aaday kii imtixaan aaday wuu aaday kii shaqadiisa aaday waa aaday nabad baa lagu soo kaagay waan ku salaamay adiga binti cadday daahir maxamuud dagan iyo xamdi guy shukran aada ad umahadsan tahay malxigaha kale qadka telefoonkan sii dhegeysal goorlow warkii sideedda subaxnimo aad maqli doontaan saaxiibka qadka telefoonka soo dhowow walaalan ku maqlaya soo dhowow
waa dhawahay walaal qaali magacaaga magacayga magacayga waa wacan maxamed saacdiya soo dhowow waa dhow walaal qaali mahadsan tahay mhm Ee, halkaan ku suganahay xagardheere jawi degan lagu abariistay alxamdulilah runtii dhib ma jiro maadaama jidadka ay naga go-an yihiin Mm.
dhulkana runtii biyo badan ay ku jiraan mhm mahaddaas ilaahayaa iska leh mhm Ee, runtii jawi deganaan ku abariisan wax kaloo dhib aan maqlin maadaama anaga hadda dhankan aan degana gaduuday laakiin biyo ay naga galeen dhankii magaalada laba dhexdheed haye marka dhibaatadaasna baaree gaduudan horta waa in haysataa mhm alxamdulilah dhammaan dhegeystayaasha qaaliga ee meel walba ay joogaan staarfan ku wada xiran inta dhegeysanaysa inta kale wax wanaagsanaan leeyahay iyo wariyaasha dhammaan adigana walaal qaalisa wax wanaagsanaan ku leeyahay mahadsantahay gabadhaasi xagareere idaacadda star f m ee weli dhegeysanaysaan dhegeystaha qadka telefoonka siinaya dhegeystaha xiga star f m waan ka xumaay oo ka baxay qadka soo beegso markaan leeyahay weli star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal soo dhowow subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ayuusuf usia ku baride alxamdulilah soo dhowow maxamuudow oo ilaahay mahadle maxamuudaa raqane oo aan dhuwe walaalo ilaahay baa mahadle intaan dhugno nabadan kuwa barisane haye alxamdulilah nimcayo barwaaqa jid xerana waan ku jirnaa mhm marka dhegeystayaal waxaa lees wax wanaagsan hadda ugu horreeyey rashiid buwaani iyo wacan hagardheere aad baa u baridinayaa marka waxaa leeyahay de badxeranka iyo batroolkii aba hadda meeshan batrool la-aanaba ka jirtaaba masalani
ha haye oo bilbiyaasha wax hadda la raacay male batroolkii wuu dhamaadaba midxerowe marka waxaan leeyahay mar hadda war batroolkii hala raqiisiyo oo ha hadlaan waxaaba la sheegayaa inay ayaga leeyihiin kambaniyaasha oo dhan inay embiyaa leeyihiin baa la sheegaya wasiiraha haye waa dadki dadku dood lahaa waa de waxaas haddaan maqlaynin marka ayagii dadku dood lahayn baa daabay leeyihiin mm ma dadku raqiisyaana de dadweynihiisa u doorto waay dadka meeshaa geeyey
haye marka saasa ka codsanaya walaa in badanna waan ku salaamay dhegeystayaalkana aad baan u salaamay meelaa joogaanba intii dhimata allah u naxariistaliya intii dhibaataysanay dhibaata allah ka qaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay maxamuud daahir dhaqane dhankaasi masalaani ee xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowow
You have received a waan ka xumahay dhegeystahaasi cafwan ayaan leeyahay Een, haddii lambarkaas qofka dhegeystahaas aan heli karo waan u baahanahay Een, ileen ila wadaago ila wadaagaya qofkaas star f m soo dhowow السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
من أم صلاني nimco masalaani ka waran
الحمد لله haye
نفيعنا ما شاء الله maxaa la hadalhayaa masalaani
صلاني الراضي أنا حريز الحمد لله جديد شبنا أنا غحرم haye
أقول الحمد لله ما شاء الله وأنا قصر من العيال سايف الدمان maxaa nii daran hadda rahay masalaani
زرانا وضعها ضمن أنا نغا قعد haye
ها صرنا ما جرى haye
أنا عوات أنا من نغا بكت haye
أقول لسوا دورنا ليا نسوي علمي يعني إن شاء الله aada waa mahadsan tahay nimco way mahadsan tahay gabadhaasi xilada kaneeco waatan macnaha kaneeco waxay u baahan tahay mara kaneeco saan filaya star f m aan ka xumahay dhegeystaasi qadka xigaha kale ayaan siinayaa waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaas si toosa dhegeysta igaga soo waad iga soo wici kartaan soo dhow waan ku salaamaya wali- magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa anigoo cabdullaahi jaara musalaani ka socda ah ka waran waa nool alxamdulilah haye
waa la dhibca ma jiro roob dhibca mhm roobsaaid walaalo kaa baryahayna dawladda waxaa noogu sheegataada meela unbaxayna ma jirta labada jidash waa xirmeen
Ah, igana dee labada jid kii gaarta iyo kii mabaata waa naga xirmeen haye igana dawladda waxaan kambacayna inay kontagan kaneecada dar lahayn hadba kaneecad kaneecad aada waa mahadsan tahay idaacadda star f m aad dhegeysanaysaan laba daqiiqaa soo hartay dhegeystayaal Een, waxaana labadaas daqiiqa daqiiqa siinayaa mandera iyo sidoo kale magaalo xeebeedka mombasa dhegeystayaal gaarisa waxaan fila dabcan gaarisa xitaa hadalkeeda saa kama maqal laakiin gaarisa iyo mandera iyo wajeer tuulooyinka waad mahadsantihiin xigaha qadka telefoonka siina magacaaga soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam magacaaga halkaa ku sugan tahay waxaan ku suganahay dhuugiisa ka waran dhuuji saaka namco iyo waraaqo iyo basbas carada namco iyo hilib iyo caano adduun ilahay waxaa saddex fadhiya haye waxaan dhihi lahaa muslimiinta calaacalka saa'idkaas ka daadeen calaacalka ilaahay ilaahay baa noo namceeyey abaar baan ka baqaynay abaarta ilaahay baa naga bixiyey caanaa laga dalgay hilib baa laga dalgay calaacalka saa'idka waxaan dhihi lahaa muslimiinta maxaa waxaa ka yaabsadaa shukran aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay Een, aad baad umahadsan tahay halaacal cid sheeganaysa ma lahan cid walbo dhibaatada ku jirto oo keliya ka hadlaysa Een, wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhuujiisa naga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhowow
helo Ma- magacaaga
cali maxamed baa la yidhahdaa cali maxamed cabdi daayaraan jooga ka waran daanyara saaka
alxamdulilah alxamdulilah waan iska ladanahay jibxir iyo kanaaca iyo waxbuuba jiraa waan iska ladanahay laba wi- wiil xalay wuxuu nagaga dhintay muxuu nagaga dhintay meel biyo abuu nagaga dhintay waa waa dhankay dhanka ku dhintay wiilka
waa dogob dogob dogob dogob dogob moog tahay daanyeer wood may ka xisaabsan tahay marka dogo buu ku dhintay
dogob buu ku dhintay meel haa sheenihi wax balay moog baldoonka buu ku dhaco nin labaatan jir ee maanta la xabaalaya isna marka maxaa loola jiray mise meeshaas muska xoolo la aaday jira xo- xooluu la jira meesha buu yidhaa dushi aad ku qabaysatay haye
marka meeshii dhuluq buu ku yidhi wuu ku dhintay xalay wuu ku- shalay salaadii buu ku dhacay adiga ka maar laba saac ama afar saac meelahaasuu ku dhacay yaa soo saaray marka
wiil yaroo ari la jiraa xalay amin dambe oo lix saac oo yaa imaado soo bixiyey oo un dadkii baadiyaha joogay Ah.
marka alxamdulilah kareeco niyahow aad bay noo rafaadinaysaa kareeco xalay roob ma hesheen
maya xalay shalay wuu nagu daayay xalay naguma dayn laa shalay wuu nagu daayay hadda ka waran cirka daruuro ma saaran yihiin
aad bay u saaran yihiin daruuriyo aad bay u saaran yihiin aad baad umaasantahay shukran
aa waxaan maryaynaa un bal no- wax la cuno ilaahi baaba noo hayaayo balse dirwooyin iyo wax dawladda ha noo keento way ku maqlayaan dabcan waxaan filayaa sandarooyin in xitaa qorshaha ay ku jirto dowladda si dadkaas ay ku gaarsiin lahayd dhammaan guud ahaan dhegeystayaal eeg waddanka ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacna wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhammaantiin ku maasantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bara taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay saddex labaatanka bisha koob iyo tobnaad waa bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin khamiis ah dhegeystayaal arrimaha xaaladaha dhegeystayaal ee barnaamijkan ku eegno waxaa ka mid ah arrimaha qoyska dhegeystayaal oo khamiis walba deerada ku saaran kaga hadalno dhegeystayaal iyo weliba ku sifeyno waxyaalaha markaasi taagan oo inta badanna la doonaya in aan kaga hadalno sidoo kale ku muujino kaga dhigayna sida qoyska wax lagu qaban karo lagu taakulayn karo lagu horumarin karo iskuna roonaan karayaan dhegeysta barnaamijka alaaba waxaa daadiya anigu ah yuusuf bakar waxyaala fara badan ayaan ku maqli doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa dambana dhegeystayaal sheekh maxamed dirir ayaan dhegeysan doonaa sheekh oo sababka ka hadli kara bal tirarka qoyska wanaagsan iyo waxa markaas ku salaysan yahay wax uu ka hadlayo iyo sida markaas lagu horumarin karo sida lagu wanaajin karo qoyska iyo qoyska macnihiisu wuxuu yahay cid walba sida u fahamsan tahay iyo sida cid walba ay kaga go-an tahay in qoyskiisa uusan ka burburin ayna sidoo kale dhibaato xoogan aysan kasoo gaarin waa xaaladaha qoyska dhibaatada maanta ka taagan ee ka jirto arrimahaas ayaan dhegeystayaal isdul taagi doonaa kana faalloon doonaa kaga hadli doonaa hadduu eebaha idno laakiin marka hore waxaan ka hadli doonaa bal waxaa marka hore laga doonaya in qolo- horta marka hore lagu xariir dabcan lagu hagaajin karo lagu xoojin karo lagu adkeyn karo dhegeystayaal xiriirka qoyska wax waliba jeceylka qoyska ayaaba ka horeeya laleeyahay intaa tilaabo markaasi qof walba uusan qaadin markaasi ka mid tahay in qoysaska ee nacab fara badan ay ka wanaajiyaan sida qoyska inay ka hagaajiyaan isfahanka iyo sidoo kale daacadnimada ka shaqeeya iyo sidoo kale dab maca- mahadnaqa iyo sidoo kale xiriirka qoy- waa xiriirka qaraabada in sidoo kale inta badan ay diiradda saaraan kaga hag- dabcan ka hagaan waxyaabaha markaasi inta badan ee xiriirka lamaanaha mid ku dhisan is-aaminaad iyo jeceyl waa mid markaas u kala duwan lamaano kasta oo isqaba cid walba meel kale ay wax ka aragtaa cid walba meel ayay markaas iska wada arkaan halka kuwa kalena aysan isaba arkinba dhegeysta macnaha loola jeedo waxyaalaha qofkan qofkan uu danaynayo mise qofka qofka kale uu danaynayo in qofkansan uu fahmaynin halka laba qof halka labada kalena laga yaaba inay isfahmaan waxyaas oo dhan ma ahan kuwa markaasi ku- ku yimaada laba cisho gudahooda dhegeysta waqti ayuu qaataa dhegeysta salaado fara badan ayuu qaataa dhegeystayaal laga yaaba waqti fog inuu qofka labada qof ay ku qaato inay markii dambe isfahmaan haddii aad markaas u baahan tahay xiriir kale dhexeeya dhegeystayaal ammaanahaaga in uu noqdo mid adag waxaa markaas laga rabaa inaad dadaal ku ku bixisid ilaa wax walba da- dadaalkiisa ay ku imaadaan qodobbo fara badan ayaa markaas isdulsaagi doonaa ka hadli doonaa eegi doona dhegeysta bal waxuu cid walba laga doonaya looga fadhiyo waxaana sidoo kale noo sii xoojin doonaa sheekh maxamed dirir markan dhegeystayaasha waxaan koo codsanayaa in noo ogolaadaan inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah waana bangiga k c b bank bangiga k c b bank waa mid markaas dadka u wanaagsan looguna talagelay dadka k c b waa bangiga in ka badan ilaa iyo boqol labaatan lix sano k c b oo ah mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaabinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsida waa ganacsiyada waaro oo la joogteyn karo weliba hindiso aasaasi a c b waxay si hagar la-aan ahi u gudata hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah oo markaas ay noqoto alkudhigu for people for better k c b waxay dooneysaa inay markaasi nolosha laka- ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saamey- sameyneysana shirkadaha bulshooyinkii weliba la haybsooco iyo weliba deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyo iyadoo ay markaasi dusha kala socdaan adeeg guddiga madaxa bannaan weliba ay eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga k c b ama kala xiriir nambarada kale ah eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba eber sideed toddoba eber eber eber mar kale aan kugu celinaa dhigiisal booqa maanta bangiga ama laantiisa bangiga ama kugu dhow ee k c b bank ama sidoo kale waxaa kala xiriiri kartaa lambarada kala duwan ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal aan dib ugu noqono mar kale barnaamijka hogaanka haddii aad ku sugan tahay marka hore dabcan mandheera iyo nawaaxigeed ama mandheera iyo baled xaw suufta baniisa raamo lafe waxaan filayaa in si wacan oo wanaagsan aad inoo dhegeysanaysaan iyadoon maalmihii lasoo dhaafay halkaas ay ka jirto koransa la-aan laakiin waxaan filaya hadda in hawsha iyo howlaha ay kala degan yihiin inkastoo weli roobabka ay da-ayaan waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic shan isla wajeer waxaa naga dhegeysanaysaan sid- sagaashan toddoba dhibic saddex wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida dhegeysa lafaafi iyo tanaarifa iyo masalaan waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal halka sidoo kale mombaaso iyo nawaaxigeeda ay naga dhegeysanayaan dhegeystayaasha hal ibar saddex dhibic shan nairobi nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal muqdisho idaacaduhu baa wadaagtu nahay waa sagaashan toddoba dhib- ee, waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balanbala meeru madow gaashi waa hal ibar laba dhibic saddex marsaabid mooyaale waa siddeetan toddoba dhibic toddobo mar w w w star f m dot k applicationka apka waad soo dejisan kartaa halkaasaad kala socon kartaa macluumaadkii wadacan wararka kala duwan aad ubaas- u baahan tahay iyo sidoo kale barnaamijka sida ta- live-ka u socda dhegeysta waa sidaan barnaamijkan kugu sheegay maxaa looga fadhiya maxaa looga baahanyahay maxaa lagu adkeyn karaa xiriirka qoyska dhegeysta oo markaasi u noqon karaan dad markaas isfahmi dad markaas isjeceel dad markaas wax walba ho- isla wada qabsan karo hanahooda danahooda dhegeystayaal oo ku fulish- ku fulin karo si ayagoo markaas af- is afgaranaya waxaasoo dhan dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayaa laka- lagu kala sifeeyey lagu kala qadqaaday lagu kala dhigdhigay dhegeystayaal si markaasi loo adkeeyo loo xoojiyo xiriirka mar waliba laga hadlayo ee qoyska kaasi waxaa leeyahay hadii markaasi qodobo qaar ama ilaa iyo shan qodob oo markaasi ugu muhiimsan la waayo waxaa leeyahay wax markaasi hagaagaya ma jiro qoyska wax markaasi soconaya ma jiro weliba waxay markaasi noqonaysaa in nafsadeeda ay ku mashquusho intii markaas waa dabcan cid waliba ay ku mashquusho qofka kale waa labada qof ay markaasi wada joogeen wada dhaqmayeen waxaa markaasi qadka ka baxaya gurigii daryeelkii kalsoonidii caruurtii iyo qaraabadii sidoo kale dhegeysta waxyaalo fara badan ayaan eegi doonaa bal sida lagu xoojin karo iyo cid waliba siday uga go-an tahay ay ku adkeyn karaan kuna xoojin karaan waxaa markaasi yahay xiriirka xiriirow maxaa tahay maxaa lagugu adkeyn karaa maxaa lagugu daryeeli karaa maxaa lagugu aamini karaa maxaa lo- dabcan xiriga adag aad ku yeelan karaysaa maxaad daacidnimo ku noqon karaysaa xiriirow jeceel xaq xaq dabcan xaqa lagugu leeyahay muxuu yahay adiga nafsadaada kalsooni noocay qabtaa mahadnaq ma leedahay waxaasoo dhan ayaa dhegeystayaal markaasi laga hadlaya oo inta badan loogu adkeeya xiriirka laakiin waa mid su-aalo haddan la isweydiinayo oo cid waliba markaasi looga fadhiyo su-aalaha nafsadeeda inay isweydiiso maxaa horta marka hore aniga liigu aamini karaa waxaan markaasi haba a adkeeye in qofka horta nafsadeyda markaan aniga aamino asaga ma laga yaaba in qofkan uu i aamino waxaa qofkan u diidaya haddii xiriirka markaasi labada qof ay mar hore samaysteen lagu wada heshiyey nolosha sidoo kale ay ku wadaageen marka kale maxaa mugdiga soo kala dhexgelinaya aaminidu ma ahan dhegeysa wax laysku siiyo ah, dabcan ama cid waliba la siiyo ee wax markaasi le- dabcan laga shaqaysto oo la gaaro heer aad noqotid baa qof la aamini karo ama la aami- la- a- dabcan aamin la siisan karayo dhegeystayaal waa weliba inta badan waxay ugu fiican tahay labada qof ay isqabaan waxaa arkaysaa qofkan qofka in uu aaminaada heerka uu ka gaaray xitaa waxyaalaha qoyska ku saabsan inuusan ka bixin karin sidoo kalena daryeel xumi uu markaasi reerka uusan uga burburi karin waxaa jiraan dad badan oo dhib ku- dabcan ku qaba fahamka mowduuca marka laga hadlayo aami waa labada qof oo is aamina maxaa laiska aaminayaa horta gabadhaadaa ka shakansan tahay ninkaada adigana ka shakansan tahay yaan soo koobo dhegeystaan aaminaadu waa shay markaasi qaali ah haddii aad markaasi burburisid aamin- aaminitaanka oo markaas uu qofka kuu qabay lamaanahaaga waxay markaasi qaadanaysaa waqti dheer inaad markaasi dib u soo celisid waqti juhdi dheer oo mar kale aad gelisid waxaa laga yaabaa shay hal maalin ah ama laba maalin ah ama wax yar oo keliya isbuuc baa laga yaabaa in howl wax walibo ay is- ay qarimaan oo adiga marka hore aad qalad aad samayso oo qofka markaasi adiga laga yaaba inuu kuu danqanayo kuu fahmayo oo mid- markaasi aad kugu kalsoonaa in adiga qaladaad yar keliya aad samayso inta badanna waxaa u badan hablaha waxaa laga yaabaa in markaasi qofka uu kaa imaan baxo ama qofka uu kaa aamin baxo aaminitaankana waxaa markaasi keenaya qof qaladaad markaasi u sameeyey waxaa markaa laga yaabaa qofkan in heerkii uu maqaamkii markaasi agtiisa aad ka joogtay inaad sidaas aad ku lumiso laakiin adigana marka hore waxaa laga yaabaa inaad markaasi san ka fiilsan oo sidoo kale aad dabcan fiiro dheer aad u yeelanin bal qofkan waxaa markaasi qalbigiisa taaban karo oo sidoo kale kaa jeedin karayo waxay qaadanaysaa waqtiga qofka inaad markaasi ku mar kale aad ku soo celisid kalsoonidii marka hore uu kugu qabo raalli ahada kalsoonidii ma ahan waa aaminitaanti waa aaminitaankii marka hore uu kugu qabo aaminitaankaasi hadday meesha ka baxdana waxaa markaasi culays weyn ku imaanayaa nafsadaada waxaa culays weyn ku imaanaya tiisa waxaa culays weyn ku imaanaya tan qoyska oo adiga nafsadaada gurigaada ogsoonow xitaa tan sariirta iska badaa cunade dhegeystayaal wax waliba waxay markaasi noqonaysaa in qofkan uusan kugu aamini karin waxaa laga yaaba waxaa lagaga baahan yahay in markaasi aad xaqiijisid inaad markaasi tahay qof markaasi eh, uu lamaanihiisa ama lamaanaheeda markaasi ku tiirsanaan karto sidoo kalena aa- aaminsan ama aaminsanaan karto ma jirto ama ma jiri karo xiriir wanaagsan haddii markaas aan lais aaminin aaminitaan la-aankuna waxaa markaas uu ku burburaa qoyska waxaa markaas uu keenaa hadalyarida waxaa markaas uu keenaa dhaliisha waxaa markaas uu keenaa in markaasi laisku urfiyo waan waayo waana tan dhibaatadii culaysyada inta badan ugu badan qoysaska maanta markaasi jiro isfahanka iyo weliba markaas fiiriso siday aaminitaanku isku shabahaan ama sidoo kale aada iskugu dhow yihiin isfahanku waa furaha ugu horeeya ee xiriirka wanaaga aniga waa dabcan haddii xiriir wanaaga uu aada u sarreeyo uuna markaas labada qof uu fahamsan yahay fahamka gabadhan maqaamka iyo heerka ay ka taagan tahay halka sidoo kale ninka ay gabadha fahamsan tahay maqaamka iyo heerka ay ka joogto hase yeeshee qof kastaa ma fahamsano sida markaas loo abuuro si fahan isfahanka wanaagsan oo ka dhexeeya ka- ama ka dhexayn kara labada qof ee isqaba ama labada lamaane dhegeysta haddii aad rabtid inuu jiro in isfaham waxaa markaasi lagaaga baahan yahay inaad markaasi ka hadashid waxyaabaha ku dhibayo shakhsiyaadka ama shakhsiyadaada dhegeysta iyo waxyaabaha lamaanaha sida gaarka uu u dhibayo waa adiga gabadha ah iyo weliba adiga ninka ah haddii taasi fahanka uu bilaamo dhegeystayaal oo cid weliba ay soo bandhigto waxaa hubaal ah laleeyahay in wax walba bannaan ka imaan karayaan macnaha cid weliba fahmi karto qofkan waxa uu dhibsanayo fahmi karo qofkan waxa uu dabcan uu doonaynin sidoo kale uusan danaynin halka isla gabadha sidoo kalena uu ninkan fahmi karo waxa ay isan rabin isfahan wanaagsan isfahan wanaagsan dhegeystayaal ma jiri karo haddii aad markaasi tahay danayste jeceel inuu markaasi ka hadlo keliya waxyaabaha asaga uu dhibayo keliya usan eegaynin filaynin qofkan inuu asagana markaas uusan qabin dareen inta badanna waxaa u badan ragga waxaa markaasi qofka uu ka danaysanaya gabadha danaheedoo keliya wuxuu markaasi ku maslixeynaya danihiisoo keliya waxa uu markaasi ku uru- ugu ufoweynayaa danihiisoo keliya balse ma fiirinayo bal waxa ayadana ay dhibsan karso oo dhibaato ka gaari karo fahankeeda markaa loo fiiriyo isfahanka qofkan asaga nafsidiisa sida loo rabo in uu fahmo oo aan jecleen inuu markaasi dheg jalaq u siiyo waxa ay markaas lamaanihiisa ay ka sheeganayso waa tabasho hadday imaato iyo waxay tibana way- wixii markaasi dhibsanayso iyo wixii markaasi miiskay la soo tegayso gabadha ee u sheeganayso yaa way kan dheg u raaricinayo waa ninka dhegeystayaal waana dhibaatada ee ugu badan ee inta badan loogu aansan lagu ammaanay ragga inay markaasi fahmaan hablahooda hadday dabcan gabadha markaasi luleeyahay keliya isheeda ayaa ninka ragga laga doonaya inuu ka fahmo markuu keliya hal mar jaleeco uu jaleeco si uu xiriirkan jaceylka uu u kobco ee lamaanayaasha waxaa markaas labada lamaane looga baahan yahay inay markaasi xal u raadiyaan dhibaatooyinka jira si ay wadaagaan xiriir ay labadoodu ku faraxsan yihiin mararka qaar waxaa jiraan ama waxaa jiri karaan waxyaaba aadan jecleen inaad markaasi kala hadashid xaaskaada hase yeeshee waa muhiim in uu u jiro qad markaas u dhexeeya labada lamaane oo ay iskugu soo gudbi karin ama iskugu soo gudbi karayaan dareemahooda qaado waqti aad markaasi kala sheekaysan kartid lamaanahaaga dhibaatooyinka soo kordhay si aad uga raadisid xal si aad uga heshid xal si aad maanta u firisid dhibaatada xalka iyo weliba isfahamdarada laga yaabo qoyska inuu iminka soo dhexgalayo iyo weliba sidaad u danayn karayso reerka sidaad ku horumarin karta fahamka qoyska waxaan leeyahay labada qof ee isfahma waxaa markaas leeyahay waa guri isfahmay waa guri barwaaqo waa guri labada dhinac markaasi aan laga soo geli karin dhegeysta albaab walbo furan albaab duldulaal walibo waa markaasi waxaa leeyahay waxaa dabooli karaa fahamka labada qoys haddii dabcan duldolaalo fara badan reerkaasu ka jiro waxaa leeyahay keli waxaa dabooli karo waa isfahanka dhegeysa isfahankaasi haddii meesha laga waayana duldulalaadaas waxaa laga yaabaa in shanqar yar weliba guriga ka yarta inay banaanka u baxdo inay meel walba ay ka neefsato in hadal weliba la maqlo in weliba wax weliba gabadha xitaa shakhsiyaadkeeda in wax weliba ayada aysan jecleen wax walba ay rabin in marka qaar xitaa laga maqlo shakhsiyaad kale oo weligood xitaa aan aqoon xitaasan isku lahayn oo xitaa laga yaaba inay qaraabe aysan ahayn xitaa isku deris aysan ahayn ama deriska lixaad ama deriska shanaad in laga maqlo taasi maxaa keenaya waa duldulada isfahan darada markaasi qoyska inta badan ka dhex jiro waxaa maqlaysa qof kale oo xiriirka dadley ka waxaa arkaysaa laba qof oo isqabo ama wada joogo dad kale ka sheekeynayaan xitaa qofka ka sheekeynaya inuusan aqoon u leyn maxaa keenay maxaa dabcan waxaa laga yaaba war inuu anigii soo gaaro mise sheeke inay soo gaarto ninkan ama gabadhaasi labada qof ay isqabaan aqoon ugu uma lihi labada ninkan aqoon uma lihi gabadhan waxaa laga yaaba inaasan aqoon u lahayn laakiin qof kalea ka sheekeyna qofka ka sheekeyna aqoon uma laha qofka u sheegayana waa aniga aqoonna uma lihi maxaa keenaya ma fahantay waa isfahankaasi ama isfahandaradaasi dhegeystayaal nooca hadduu gaarana waa dhibaatada qoyska uu ku keeni kara dhegeystayaal burbur dhibaato xooganna waa uu ku reebi karaa mustaqbalka fog dhegeysta waxaana dhibaatada iyo xaaladahaasi keliya looga bixi karo looga sheegi kara dhegeystayaal markii xalkooda la helo iyo markii la helo waxyaalaha looga baahaya qoyska dhegeystayaal sida uu mar kale loogu sharaxi doono ama loogu qadadhigi doono hadduu eebaha idmo qoyska wanaagsan muxaadarada sheeqa uu jeedin doono goordhow hadduu eebaha idmo sheekh dareer waxyaalahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saari doona hadduu eebaha idmo sidaad maqlayseen waxaa xiriirka lagu adkeyn karo iyo weliba astaamaha lagu garan karo qofka in ama labada qof ama lamaanaha wada joogaan ay xiriirkooda ku adkeysan karaan dhegeystayaal markan waxaa markaasi noo adkeynaya sheekuna sheekh maxamed dirir dhegeystayaal adigana dhegeysi haboon ayaan ku leenahay kadibna qeybaha dambe ayaa markaasi kasii faalloon doonaa hadduu eebahaydmo qodobo dhowr ayaa noo dhiman oo miiska noo saaran laakiin markan wadaadka ayaan ka hormarsanaynaa si arrintan aan usii xoojino si arrintan aan ku meelmarino si ah qoyska aan ugu wada shaqeyno si aan u gaarno barwaaqo qoysis dhegeysta mahadsanidin dhammaantiin bal markan sheekhan dhegeysan yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inaga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah waxaan ku faraxsanahay kulankaynu hawada ku kulannay aniguna saas oo kale ayaan idiin jecelahay ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaalaa inuu harhkiisa inoo hadheeyo maalintuu dadka alle daraaddii isu jecel u hadhayn doono intaa markaan ka imaado qoysku usradu waa qoyskaynu inagu naqaanaa waxa weeye meesha uu qofku ka hagaago ama qaranka muslimka ahi ama qabiiladuba haddii qoysku uu hagaago ummaddu way hagaagaysa hadduu qoysku qalloocdo ama burburana ummaddu way burburaysa waayo ubadku marka lagu soo tabce iyagoo qurux badan bannaanka la keeno cid waliba way ku faraxdaa waalidka iyo ummadda kaleba iyaga oo guriga dhexdiisa ku duunsan oo ku baaba'ay markay bannaanka u soo baxaanna waa lala yaabaa waxyaabaha usradda ama qoyska farxadda iyo raaxada ku nool islaamka dhexdiisa gundhigiiyo asaaska waa noloshooda waxaa ka mid a wujuubu alcamali bilkitaabi wa sunna inay qoysku ku dhaqmayaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam hadduu odayga yahay iyo hadday xaaska tahay iyo hadday ubadka tahay iyo hadday waalidka la jooga tahayba oo halka diinta la yskaga xukumaya ama aha dowladnimada saroo qurhe eh qoyskaasaa laga soo bilaabaya qofkaa laga bilaabaya qoyska saasay u soconaysa qofkuna sidiisaba cid ka weyni ma jirto kitaabka ilaahay inay raacdo iyo cid laga dhaafaya toona ilaahay baa wuxu uhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim qof mu'mina rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee midna suuragaluma ahaa xalaalna uma ahaa umana habboona ilaahay iyo rasuulku haddii ay wax xukumaan inuu isagu ikhtiyaar yeesho oo adduunkaa sidaa yeela iyo aniga sidaasay ila tahay iyo maxaan kuu dhahdaa qof hebelba saasuu sameeyey iyo waxaasoo dhamm way iska hadhayaan mar hadduu kitaabka qur-aanka ah daliilkii laga helo iyo sunnadii marka qoyska barakada leh ee saciidka ah ee liibaanay waa qofka waa qoyska loo kitaab dayo kitaabka ayaa lagu wadayaa guriga qaybihiisa kala duwan oo nolol qalloocan oo diinta khilaafsan waa laga ilaalinaya waa asalka koobaad gundhiga labaad waxa weeye an yasuuda alxubu jamiica afraadi اlusra qoyska ku wada nool goobtan ama dadka qoyska ah ee xaaska ah waa inuu kalgacalku dhexdooda caan ka yahay oo haddii ay yihiin waalidka iyo haddii ay yihiin caruurta isku wada celi usro waynu naqaanaa qoyskaase kalgacal waa inuu jiraa jacayl jacaylka dabiiciga ah diintuna way dhiiri gelinaysaa inuu diin iyo ilaahay daraaddii noqdo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaynu ogsoonnahay sida uu tilmaamayo xadiidka axmed uu warinaya saxiixa ah waxa uu leeyahay xubiba ilaya min dunyaakum addiibu waannisaa anigu adduunyadiinna waxaan jecelahay waxaa adduunya haysaan waxaan ugu jecel ugu jecelahay dumarkayga iyo udgoonka inta badanna dee udgoonku halka uu ka yimaado iyaga ayaa u sababa ama jidhkooda ha ku diyaariyeen ama dharkooda ama gurigooda ama deegaankooda udgoonka had iyo jeer innaga inoola taaganoo waa laba arrimood oo isku xidhan wixii udgoonna waan jecelahay ayuu nebi moxamed yihi sala allahu calayh wasalam xaasaskaygana waan jecelahay taasuu markaa dadkana wuxuu ugu sheegayaa si uu tusaale u noqdoo ay ugu daydaan waxaynu ognoon ognahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam siduu carruurtiisa u jeclaa inantiisa faatima ee bintu rasuuli sala allahu calayhi wasalam marka ay halkaa ka soo baxday u timaada wuu isu taagi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam kolkaasuu halkaa uu fadhiyo fadhiisinaya iyaduna kolka uu u tago intay isu taagtay aabbaheed soo dhowayso ayaa halka ay fadhida ay fadhiisin jirtay waa qofkii uu dhalay buu saa ula dhaqmayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ogsoonnahay carruurtiisa yarya siduu u dhunkanayo awowga u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa kalgacalka iyo jacaylku waa waxa isu jiidaya xabagta isu haysa u ah qoyska iyo wada jirkiisa waxa saddexaad oo waxyaabaha gundhigaa ama tiirarka ka mida cadamu ifshaa'i alasraar inaan wixii sirta qoyska a la faafinin caruurtu inay faafiyaan maaha ninku inuu faafiyo maaha xaasku inay faafiso maaha dadka ehelka ah ee goobtaa wada joogaa sirta qoysku waa sir ka daranta qaranka sirta qaranka si loo ilaaliyo si la midabaata qoyskana loo ilaalinayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa digay oo digniin buu bixiyey inaan arrintaa ama sirtaasi qoysku aanay bixin markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa inna min ashari innaasi mansilatan yowma alqiyaama alrajulu yufdii ilaa imra'atihi wa tufdii ilayhi huma yunshiru axaduhumaa sira saaxibih maalinta qiyaamaha dadka ugu liita ee ugu shar badan waxa weeye nin iyo ruux dumar ahoo galmo ku kulmay oo xaas ah oo midibo ka kale sirtiisa iyo arrimihii gaarka ahay dhexdooda uu ka sheekaynayo kuwaasaa ugu shar badan riwaayo kale abi saciid uu warinaya waxayd fa inamaa mithlu ali mathalu daalika shaydaanu laqiya shaydaana tusaalahoodu wuxuu ka dhigayin shaydaan shaydaanad kale shaarica ka helay oo muraadkiisa ka dhammaystay waa laba qof oo lagu shabbahay shaydaan weliba galbo samaynaya weliba meel cidloo dadku wada ar meel bannaanoo dadku wada arkaya ku samaynaya arrin aad u khatar badan waa waxyaabaha keena qoysku inuu burburo marka uu ogaado ninku inay xaasku ka sheekaynaysa arrimihii u gaarka aha ama iyadu ay ogaato waxaa ka baxaya xabagtii isu haystay qoyska oo ah hiqada iyo kalsoonida labada qof haddii ay isku kalsoonaan waayaan noloshii baan dhadhan iyo macaan yeelanayn raaxana yeelan mayso ilaa midibo ka kaloo hangool faraarala iskaga hayaa iska ilaalinaya waxaa ka mid a waxyaabaha asaasiyaadka ah wujuubu sacyi rabbi اlusra calaa طalabi risqi اlxalaal ninka qoyska mas-uulka ka ah odayga reerka ahi waa inuu taagan yahay oo uu baadi doonaa reerku wixii uu ku noolaan lahaa iyo arsaaqadii xalaasha ahay iyo baahi bay dadku leeyihin oo wixii dabooli lahaa waa inuu taagan yahay oo aanu odhanin dowlad gaalaabaa xil qaaday ama waxeedii iyo kiishadeedii bay cunaysaa ama reerkoodii bay ku tiirsan tahay waxaasi shaqayn maayo waxaa shaqaynaya xilkaa ilaahay uu saaray inuu ninku isu taago oo uu ka soo baxo ilaahay baa wuxuu uhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allaahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu mas-uuliyadda waxay ku yeesheen kuna maamul wanaagsan yihin baa ilaahay uhi masruufki iyo waxbixintay leeyihin oo quudkii iyo reerku wuxuu ku noolaan lahaa ninku saaran yahay waxalla wixii dhaqaalo la xidhiidhoo dhan mar kale ilaahay waxa uu tilmaamay doorka ninku uu leeyay iyo doorka hooyadu ay leedahay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xowlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca hooyooyinku ha jaqsiiyaan baa ilaahay uhi carruurta laba sano ha jaqsiiyaan wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf kii carruurta loo dhalay ee aabbaha ahaa ay carruurtu ku abtirsanaysay isagana waxaa lagu leeyahay ubadkaa iyo ooryaha inuu biiliyo qur-aankaa ilaahay sidaa uu ku caddeeyey subxaana wa tacaala mar kale fii suurati dalaaq ilaahay wuxuu ku uhi liyunfiq duu sacatin min sacati qof waliba wuxuu hayo reerkiisa ha ku masruufo hakrashaha iska ilaaliyo waxuu hakrada ayay jir inuu ka haysto reerkiisa ile korkaaga biyo lagama dhowro lagama hakrado markaa nusuustaa iyo aayadahaas waxay noo caddaynayaan ninku markuu kaalin buuxis noqdo reerku wixii ay ku noolaan lahaayeen uu la diyaar yahay waxyaabaha uu reerku ku sii jirayo weeye haddii kale waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maxaanu ku qabnaa waxbaba nama siiyo ma aragno intifaac nooma leh hana dhaafo waxyaabaha keenay ka midta xadiid kaloo saxiixu muslim ku sugan nebigu wuxuu ku yuhi sala allahu calayh wasalam kafaa bilmar'i ifman an yudayica man yaquut aw man yacuud qofka dembiba waxa ugu filan inuu dayaco dadka uu masruufo dadkii lagu ogaa ee ehelkiisii iyo ubadkiisii iyo horidiisii inuu masruufi waayo oo bacadkii iyo barafka idhaa u mari maayo oo uu meel iska fadhiisto oo isircaanay darxumoodaan haddaanu dembi kaleba samaynin intaasaa dembi ugu filan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa waajib buu ka tegee arrinta shanaad ee gundhiga iyo asaasiyaadka noqonaysa ee reerku uu ku sii jiri karaa waxaa weeye albucdu can idulmi fi lusra qoyska dhexdiisa waa in laga badbaadiyaa wixii gardarro ah wixii gardarro ah iyo dowdarro iyo xadgudub iyo dulmi waa in laga daayaa waayo nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam adulmu dulumaatu yowma alqiyaama shayga gardarrada la ydhaha waa gudcuryaal qiyaamaha maalin aad iftiin u baahan tahay bay kugu madoobaanaysa adduunyada iyo aakhiraba meesha haddii dulmi yimaado waa madow lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka warramayay ninku haddii uu xaasas leeyahay oo labada xaas midkoodu u leexdo maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa iyada oo dhinaciisu uu qallooco mar haddii uu labadooda midkood uu u eexday oo eexdaasi ay ka timid xadiidku wuxuu ku sugan yahay nasaa-i waana saxiix min xadiidi abi hurayrata radia allaahu canhu marka calaamaa laga muujiyey qofkii dulmiga sameeyey adduunyadii ooridiisa dulmiyeyoo qiyaamaha halkaasaa laga arkaya kaasi waxaa la odhanaya waa inkaarqabihii ooridiisa dulmiyey xataa wax kale iska daayo caruurta dhexdooda ayaynu u cadaalad samaynaynaa si aynu cadaaladda ugu rabayno asxaabigii la odhan jiray bashiir ayaa inankiisii nucmaan buu waxsiiyey carruurta kalena muu siin nebigu la hadla wuxuuhi ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum war ilaahay ka cabsadoo carruurtiinna u cadaalad sameeya saxiixu muslim buu ku sugan yahay xadiidku waa xadiid saxiixa ilaahay ka cabsado carruurta u cadaalad sameeya haddaad doonto inaad cid wax siiso carruurta u cadaalad samee wiilasha iyo gabdhaha haddii kale waa meelaha intay cuqdad qaadaan sababu noqonaysa inay isdilaan innaga waxaa jiri jirta wax la ydhaha walqal iyo waxaan leeyahay xudunxidh iyo qof si gaara wax loo siiyo iyo intii kale iyo intii kaloo la qadiyo waxaa ka midoo lixaad wujuubu alcafi can alcatharaat qoysku si uuda u wada noolaan karo oo aanu u burburin waa in la iska dhaafaa waxa la yidhaahda simbirirxooyinka qofku waa bani aadam dhacdhacu wuu iska imanayaa iyo dhaliishu ee qoyskiina maatidii baa ku badan noloshuna waa nolol waa taayir wareegaya oo kale taayirkuna markuu wareegaya xawli buu jarayaa sidaa daraaddeed dhaliili way imanaysa markaa dhaliisha inta faraha badan ee in badan waa in la iska dhaafa ilaahay baa wuxuu uhi khudi alcafwa waamur bilcurf cafiska qaado wanaaggana dadka far dee idaad cid aad cafido waxaa u fiican ooridaada iyo carruurtaada ama odaygaaga iyo carruurtaada arinta ninkii iyo xaaska ka dhaxaysa meherkiiya markuu ka hadlayay lahay wuxu uhi wa an tacfu aqrabu litaqwa alla ka cabsiga waxa u dhow inay iscafidaan oo wixii ay ku leedahay isagu uu idhaahdo waan kuu daayey iyaduna wixii ay ku leedahay ay tidhaahdo waan kuu daayey ee iska dhaaf oo aanay imanin meesha waxa gaalada in badan ay ku dhaqmaan ee maxaan xaq u leeyahay waxaasi waa xaqaygii uma dhaafayo فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح نفت بخيل لماذا اسكغا بدن با إلهي وريه عفسك إيا صلحا أيا لغو دويا وحيدا لغو صبكو ee lagu daweeyaa waxa weeye cafiska iyo sulxa marka had iyo jeer waxa iska dhacdaa caruurtu inaanay dee boqolkiiba boqol ma saxnaan karaan xaasku ma saxnaan karto odaygu ma saxnaan karo hadduu qofku boqolkiiba siddeetan wanaagsan yahay dee labaatanka uu dhacdhacayo circirayo dee waa in lagu qaataa taasuu nebigu ina barayaa sala allahu calayhi wasalam xadiidkii muslim ku sugnaa min xadiidi abi hurayra laa yafruk mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar calaa macnaahu calaa macnaa maa qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi ninku haddii uu xaaskiisa horta yuu xumaynin yuu caayin yuu dhibin haddii uu akhlaaqda qaarkeed ku naco hadda in badan uu ku jeclaanayaa badan waxaad eegtaa qofkani wanaagguu leeya faraha badan si dhaliilihiisa iyo dhacdhiciisa aad u dhaafi karto faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah sharkiiyo khayrkii labadiiba ilaahay wuu sheegay laakiin ma habboona ehelkaaga markaad eegaysa inaad qalloociisa weynayse saarto ama microscobe weyn saarto wixiise wanaaggaana aad arki weydo waxyaabaha uu shaydaanku dadka kaga faa'iidaystaabay ka mid tahay arrinta toddobaad waxa weeye alxirsu calaa cadami takhaasumi bayna alafraad oo bayna afraadi alusra waa in had iyo jeer laga yareeyaa qoyska dhexdiisa muranka waxa la yidhaahdo iyo dooda iyo jaafaajiriqa iyo isqabsiga iyo isjiidjiidka waayo waa waa meeshiioo la xoqayooo dee waa lagaga dhiijinayaa markaa sidaasuu yahay iyo ma aha iyo maxay u noqon weyde soomaalidu markay muranka bilaa macnaha ka warramayeen baa waxay idhaahdeen laba nin baa waxay isku dileen dayixu wuu soo baxaa iyo wuu soo baxay iyo hadduu soo baxay makabaad u toli iyo haddaan u tolo miyaad ka qaadi macnaha muranka caqiimka ah ee aan waxba faa'iido lahayn taasaa laga warramayaa taasina waxay keeni kartaaba inay dadku kala dudaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka digay qoyska dhexdiisa inay intay murmaan kala dudaan oo carruurtiioo waalidku kala dudaan ama ninkii odaygu kala dudaan dudmadaa waxaa la idhaahda in laga warwareego ilaan dadkii way isu baahan yihiinoo waa beer waa zawjayn waa laba isku lamaan ma kala maarmayaan xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa nebigu waxa uu ku yihi min xadiidi abi ayuub laa yaxulu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaai layaal qofka xalaal uma aha inuu walaalkiisa muslimka ah ka duduu ka maqnaado saddex habeen wax ka badan markiiba waa ynu soo noqdaa waa nasiib darra inaad qoysaska qaarkood arkayso iyagoo ku odhanaya mabaanaan wada hadal sannado qaar baad arkaysaa ku odhanaya anuguna maksin baan seexdaa lamaanahayga kalena maksin buu seexdaa ciyaalkuna meel bay seexdaan dee waan isku daba wareegnaa uun ama waa la isdhaafaa uun dee karaan adagaa dadkaas macnaa inay ilaahayna ka xishoodaan akhlaaqda wanaagsanna ku dhaqmaan weeye waana waxyaabaha keeni kara cibaadadaada in lagugu soo celiyo nebigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidku waa muslim uu ku suganyay min xadiidi abi hurayra yucradu alacmaalu fi kuli itnayni wa khamiis fayakfir allahu fi dalika alyowmi likuli imri'in laa yushriku billahi shay-a khamiis kasta iyo isniin kasta camalada ilaahay baa loo bandhigaa la horgeeyaa qof kastoon gaal ahayn waa loo dhaafaa ilaa labada qof ee xurgufi dhexdooda ay taallo iyo xumaani mooyaane ilaahay wuxuu leeyahy utrukuu haadayni xataa yasdalixa bal labadaa qof u kaadiya loo dembi dhaafi maayee ilaa intay soo heshiinayaan bal waxaad qiyaastaa inta qof ays haysataa ama inta qofee dhexdeenna waxay yaallaan na caybshiiyo ee rag leh ee dumar leh ee qaraabo leh ee saaxiib leh ee dad aynu isku shaqaynayno ama isku isku shaqanay ama isku deegaan intaynu qof unaysaysanno bal hadda qiyaas dee qof waliba waxaa laga yaabaa liisaskaa ilaahay inuu mid kaa reebo liisaskaa la ysugu dembi dhaafayo midibo mid kaala hadhaya dee halkaynu ku hadhaynaa markaa hoos baynu u daadegaynaa marka waa inaynu isfurfurnaa oo markaynu ilaahay cafis ka doonayno dee waa inaynu inagu iscafinaa sidaa daraaddeed ayaa ay aada u muhiim tahay wax kasta oo keeni kara dadku inay isnacaan ama murmaan muranka in la yareeyo oo waay ama waa ayo maxay saa u noqonaysa waa in aada loo joojiyaa la yska daaya waxaa sideedaad oo ka mid a waxyaabaha qoyska noloshiisa gundhiga u ah ama inuu sii jiri karo ibticaad afraadi اlusrati can اlmukhadiraat qoysku inay ka fogaadaan waxa la yidhaahdo maandooriyaha qaadka sigaarka tubaakada xashiishadda wax kasta oo maanka waxu dhima oo caqliga caadigaa wax ka bedela waa balwadaha noocyadooda kala duwan badeecadduna waa ka mid laga dhugdhugsiiyaae inay qoysku ka durkaan waa waxyaabaha sabab u noqda qoysku inuu burburo markuu mukhadiraadkaa ka warramayay nebiguna xadiidkii saxiixa wuxuu ku nahaa rasuulu llaahi can kulli muskirin wa mufatir nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu diiday wax kasta oo maanka dooriya qofkuna marka dambe qaadiro u yeelo oo tacbaan ku abuura oo shaygu marna marqaan buu ku abuuraa qofka marna wuxuu noqdaa qof kala daato oo daala marka waxaasi jidhkiisa ka baxo marka wax kastoo balwada oo noocaasa nebigu ummadda wuu diiday sala allahu calayhi wasalam waxaynu arkaynaa ama haddaynu dib ugu noqonno qisaa jirta saxiixuulbukhaari ku sugan cali bna abi aalib min xadiidi cali bna abi aalib wuxuu ka warramayaa qisadaasi ay sheegaysaa murugadii ugu weynayd baa cali uu tilmaamayaa sababtay ku soo martay inay ahayd mukhadiraad caa'iladooda dhex dhacay mandar aragaan arka kii ugu naxdin badnaa buu haabuul waa cali bna abi aalib oo guursaday oo faadimo loo meheriyey xaaskii xaaskiisiina rasuul sala allahu calayh wasalam oo doonaya inuu aroosto oo laba neefoo geela intoo labadaasun soo helay doonaya inuu caws ku soo qaado kadibna sidaa xaaskiisa uu kula aqalgalo waa marxaladaha uu qofku xasaasiga yahay ee xamaan uruursiga uu yahay ee xiisado badan uu markaa ka baqayo waxaa dhacday labadii neefoo halkaa jooga unbaa dumar baa heesay oo khamri baa la cabay oo nebiga adeerkii xamsa waa intee khamriga la xaaraantinimay halkan unbuu ka soo kacayoo labadii neefba waa kaa gowracay wuxuu ka soo saarayba beerkiiba waa waxaan u yimi buu labadii neefeen doonaya inuu raro oo labadiiba gowracan yihiin oo beerkii bannaanka yaallo oo nebi maxamed baan u tegey sala allahu calayh wasalam aan uga ashkatooday wuu soo nebiguna wuu soo kacay xamsaan u nimid buuri weli waa cabsan yahoo waa bedelan yahay nebigiibuu hoos iyo kor u eegay markaasaa wuxuu ihi hal antum ilaa cabiidun liaabaa'i maxaad meesha ka joogtaan buuhi ka maraysaa soo aabbahayn addoomma umay hidin macari nebigu sidaa ku leeyay sala allahu calayh wasalam rasuulku waa kii baqdee dib u guraya ka baxay markuu arkay inaanu caadi ahayn marka waa tusaale unbay ka dhigan tahay waxa la yidhaahdo mukhadiraadku waa waxyaabaha keeni kara dad qoysku inuu kala kaco taana waxaan filayaa dad badan oo dabadda iyo gudaha gudahaba jooga marka ay arkeen macnaa carruurteennii dee inta mukhadiraadkaa ku ibtilaysan ama la duufsadee mukhadiraadkaa cabta ama iibsataa carruurta kale way ka way ka soocan yihin sidaa daraaddeed qoyska in laga ilaaliyo deegaanka mukhadaraadka lagu isticmaalo iyo dadka isticmaalana laga fogeeyo waa arrin waajiba si qoysku aanu u kala kicin oonu u kala yaacin ee uu u sii jiri karo taa aad baynu u aragnay iyo daayarteennii inta jeelun ku jirta ee ibtilowday arrinta sagaalaad waxa weeye cadamu qatiicati dawi larxaam waxyaabaha qoysku ku jiri karo waxaa ka mid ah in laga ilaaliyo in la ilaaliyo la dhowro laga badbaado laga durko qaraabogoysnimada oo haddii aad dadka qaraabada ah durkiso oo aad fogayso intanaad isleedahay uruuri ayaa iyana kala yaacaya abtiyaashii edooyinkii ayeeyooyinkii habaryarihii walaalihii ilmaaderadii wixiiba waad fogayso waad firdhisay dee macruurtaadaa kuu joogaya cuqubaa ku dhacaysee fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacma absaarahum ilaahay baa wuxuu ihi waxay u dhowdihiin oo dhaba inaad dal iyo dadba kharibtaan haddii qaraabada goysaan dadka noocaa yeelana ilaahay wuu wuu u cadhooday subxaanahu wa tacaala oo u indhatiro waa dhegatiray macnaheedu waxa weeye adduun iyo aakhiraba dadkaasi way seegeen xadiid saxiixa oo min oo ku sugan abi daawuud nebigu wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa wuxuu ihi faman wasalahaa wasaltuhu waman qatacahaa batatu qaraabada qofka xidhiidhiya anna waan xidhiidhin baa ilaahay wuhi qofka qaraabada gooyana waan kala daadin doonaa isaga iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa marka odaygiiyo islaantu waxyaaba ay isku seegi karaan ama ubadku isku seegi karaan waxaa ka mid ah in dadkii kale ee ilaahay inagu barakayn lahaa marka aynu iyaga xidhiidhinno innaguna aynu isxidhiidhin lahayn inaynu goyno taasina waxyaabaha qoyska kale eryi kara weeyi maantana runtii dee daayar badan waxay u baahan yihin in la rabeeyo ehelkooda la baro si ay qaraabada u xidhiidhin karaan oo maxaynu isu nahaye maxaa iga galayda aanay kaga dayanin shisheeyaha arrinta tobnaad waxa weeye alxayaau fi lusra waxyaabuu qoysku ku jiri kara waxaa ka mid a xishoodka in qoysku kala xishoodo caruurta xurmayso waalidka dadka kale jaarka ay ka xishoodaan ummadda ay ka xishoodaan xishoodku qoyska dhexdiisa marka uu yahay mid sameeyo mug iyo miisaan leh oo la isku rabeeyey qoysku waa jiri karaa abi saciid allah ka raali noqdee waxa uu leeyah waa xadiidkii bukhaari ku sugnaa kaana sala allahu calayhi wasalam ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka xishood badnaa inan gurigooda un joogtoon bannaanka u bixin siday u xishoonayso isu ururinayso nebiguu ka xishood badnaa sidaa daraaddeed baa diiday iyo maya way ku adkaan jirto oo wuxuu diidayo wejigiisuunbaa laga akhrijin laga akhrisanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu si gaara ugu hambaliyeynaya xishoodka inankii uu sadoga u ahaa ee cuhmaan ibnu cafaan allaha ka raali noqdo waa khulafada ka mid ahaa markaasaa nebigu waxau ihi alaa astaxyii min rajulin tastaxyiihi almalaa'ika miyaanan ka xishoonaynin waan ka xishoonayaae nin malaa'igtu ka xishoonayso cumaan malaa'igtaa ka xishoota u xishood badnaa dee aniguna waan ka xishoonayaa walxayaau shucbatu min aliimaan nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida baa wuxuu arkay xadiidku bukhaari buu ku sugan yahay nin reer ansaareed ah qoladii reer madiina walaalkiibuu la hadlaya wuxuu le wuxuu ku canaananayaa xishoodka siday dadka qaarkood waa adiga arkayoo war ma dumar baa maa maxay muxuu yahay xishood badanaa sidanunbuu leeyahay u canaananayaa marka ninkiibuu nebigu ka dhiciyeyo waxa uu ku yidhi dachu fa ina alxayaa'a min aliimaan war adeer iska daa iska daabo xishoodku iimaanku ka mid yahaye ha canaananine iska daa macnaha waxa weeye xishoodka wixii xun laga xishoodo laakiin shayga xaqa ah weydiintiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku faanidiisa isaga lagama xishoodo xadiid kaloo muslim ku sugnaa nebigu waxau hi alxayaau khayrun kullu xishoodku dhammaantii waa khayr waa xishoodkaa wanaagsan alxayaau laa yaatii ilaa bikhayr bukhaari buu ku sugan yahay xadiidkaasina khayrku xishoodku khayrunbuu keenaa waxba yaan la isku ceebanin yaan la isku canaananin xishoodka wixii xun laga xishoonayaa idan markaa arrintaasina xishood la-aanta ama xaaraanta in loo arka ma ahaa firfircoonaan iyo ilbaxnimo iyo fariidnimo ma aha laakiin wixii xaaraana waa in laga xishoodo dadkuna ay ka gaabsadaan qofka muslimkii karaamuu leeyahay xurmuu leeyahay waa waxyaabaha qadarinta keena inay qoysku isku duubnaadaan markuu ka yarina ka weyn weyneeyo ka weynina ka yar u naxariisto sayn xusi doonno waxyaabaha muqawamaadka waxaa ka mid ah rifqu waraxma in ay taallo goobtan dabacsanaan iyo naxariis ilaahay baa ku ammaanay nebiga laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim rifqi waa in dabacsanaani taalo oo odaygu ubadkii oorida u dabacsanyi iyaduna sidoo kale ubadkuna waalidka saas oo kale ehelka saas oo kale dad dee dabacsan oo subkan oo isu subkan waa inay yihiin caaisha waxay leedahay maa khuyira amrayni ila اkhtaara aysarahumaa maa lam yakun ima nebi moxamed salى اllahu calayh wasalam mar kastoo laba arrimood la doorgeliyo ka dabacsan buu dooran jiray waxaa caaisha iyadoo ka warramaysa dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin ay qof yaro huruuftay buu nebigu la hadlaya wuxuu hi yaa caaisha faina allaha yaa caaisha urfuqi faina allaha idaa araada biahli beytin khayra adkhala fiihim rifq xadiidkaas saxiixa ah ee saxiixu tarkiib ku sugan
hagaag dhegeystayaal waa sheekh maxamed diriir oo ka hadlaya arrimaha qoyska iyo weliba tirarka qoyska wanaagsan oo markaas la doonayo inay markaasi ku hanaqaadaan ama wadadeeda ama dariiqada saxda ah ee markaasi ay ka mid tahay dhegeystayaal ugu dambeysa shida ku maqlaysan dhegeystayaal xishoodka in labada qof ay kala xishoodaan ee qoyska dhegeystaan ninkana gabadhiisa ka xishooda gabadhana ninkeeda ay ka xishooto waana astaamaha wanaagsan oo markaasi ku adkaan karo xiriirka qoyska dhegeystayaal haddaba dabcan waa dabcan xiriirka adag waa shay fudud oo in qofka in afka markaasi laga dhaho oo ay adag tahay in markaasi laga dabcan laga dhabeeyo si aad u samaysid xiriir adag waxaa dabcan lagaga baahan yahay inaad si wanaagsan u baratid lamaanahaaga sababtoo ah waa qof laga yaabo inaad markaas nolosha isla dhamaysataan nolosha intiina kaleba dhegeysta ma aha keliya balse waxaa laga doonaya qofka inuu dhamaystirto qofkan xiriirka adag oo markaasi labada qof ee ka dhexeeya ama lamaanaha ka dhexeeya dhegeystayaal ay nolosha doonayaan mustaqbalka inay meelka markaasi ka guungaaraan waa muhiim inaad si daacad ah ama si daacadnimo ah iskugu daydid inaad markaasi baratid waxa uu jecel yahay shay waxay tahayba ama wuxuu necab yahay ay tahay hadduu adiga tahay haddii asaga tahayba ama labadiina kale tahayba dhegeystayaal waxa uusan ka helin inaa waxa markaasi farxad gelisa dhegeysta xiriirka adag waxauu markaasi qeyb weyn ka ciyaarayaa si ay si ay markaasi nolosha usii socoto si nolosha markaasi labada qof ee ka dhexeysa lamaanaha ee dhegeystayaal ee baraara barwaaqay markaas u gaaraan khasaare welibana dabcan khasaare inta badan nolosha ay keentana waa markay xiriirka dhegeystayaal uu xumaado ee qoyska labada qof ximareerka uu markaasi burburo si caafimaad leh ayaa halkaasi markaas kusoo bixi kartaa reer daacadnimo ka dhexayso reer goonnimo ka dhexayso iyo weliba reer markaas qurux badan oo dabcan adkeysanaya xiriirkooda qoysnimo dhegeystayaal waana tan hadda sheekhuu ka hadlayo uuna ku tilmaamay kuna buriyay dadka inay inta badan samafal nafsadooda ku sameeyaan oo sidoo kale qeyb xiriirkooda ku wanaajin karaan ay ka dhex buuqato si ay nolosha u fahmaan dabcan una qadaan dariiqada saxda ah ee lagu tiirka qoysaska ka mid ah ay tahay dhegeystayaal in ay xiriirka labada qof la adkeeyo haddii gabadha xiriirka aad adkeyso hadinka sidoo kale waxaa laga doonaa sidiisa in xiriirka qoyska u adkeeyo in sidoo kaleta faraaruq uusan soo dhexgelin inuu kala daadsanaan reerka uusan soo dhexgelin waa muhiimada keliya adkeen karo waa qoyska dhegeystayaal waxaana taasna ka dhalan karaysaa marka adkaato daacadnimada waa arrin kale oo si weyn ayadana markaas uga qeyb qaadanayso xiriirka wanaaga waa xiriir wanaaga ma jirto qof jecel in been markaas laga sheego waacidda oo waxaa keliya markaas qofka soomaaliga ah dabcan qofka bini aadamka uusan u adkeysan karin in markaas been laga sheego wuxuu markaas asaga uusan sameynin weliba beentaas oo ah mid dhibaato ama burbur ama qoys dhibaato ku keeni karta dhegeystayaal khiyaanada waa nooc ka mid ah daacadnimo waa dabcan daacadnimada waa daacadnimo xumida sidoo sidaa darteed ha gelin naftaada dabcan xaaladaas oo kale ama ha gelinin nafsadaada in xaalad markaas daacadnimada ka baxsan oo dhegeystayaal oo aan la ogoleen ama daacadnimada qofka ah inay markaas ku weynaato weliba marka imaato arrimaha qoyska marka lamaanahaaga uu yahay daacad ma jirto wax aad ka walwashid oo markaas ku saabsan noloshaada ilaan daacadnimada ayaaba nafsadiisa ku jirta ama noloshiisa ku jirta ay qoyskiisa dhegeystaan halkaas ay ka dhalan kartaa midda markaas adiga kugu hogaamin karta mustaqbalka noloshaada dhegeyste markaad tahay daacadda waxaad siinaysaa lamaanahaaga dareen raje iyo weliba aaminsanaan ah laakiin haddii aysan jirin daacadnimo ma jirto wax markaas lagugu tilmaami karo dhegeysa ee xiriir ah taasi waa mar qofka daacad uusan ka ahayn reerkaasi keli uu joogo danihiisa iyo weliba qorshihiisa keli uu ka fashanayo wax uu doonana uu ka sameynayo balse qofkaasi waxaa markii dambe uu ka dhacaa taqal ama wuxuu markaasi galaa demin oo nafsadiisa uu asaga ku haligmayo waxaana uu markaasi uu qoyska uu ka burbura halka noloshiisana ay ka khasaarta dhegeystayaal daacadnimada waa shay muhiim ah laakiin khiyaanada ayaa daran oo markay lamaanaha ay imaadaan khiyaanaduna waxay markaasi keeni kartaa burbur qoysays iyo weliba burbur nololeed iyo weliba tan mustaqbalkaada dhibaato u keeni karto imisaa la arkay laba qof oo daacad dabcan mid kale qof daacad u ahaa laakiin qofka kale khiyaanayay iyo weliba noolashiisa meesha ku dambeysay halka qaarkood ay markii dambe xanuuno aysan soo dabcan xanuuno ay soo gaaraan khiyaanada keliya qoysaska ay ka dhex sameeyaan daacaddu ama daacadnimada waa shay aad markaas looga mahad celin karo dadka intooda badan aysan ka warqabin markay imaato qoyska ee lamaanuhu laakiin markay leeyahay waxaa kadib mahad celin karaysaa daacadnimada waa markii guriga laga dhex arko halkaas ayay guriga ka mahad celinaysaa iyadoo mahad celintana keliya afka keliya ha ka sugin balse waa habdhaqanka balse waa fahanka balse waa xiriirka adag balse waa xaqa labada qof ay isku leeyihiin dhegeystayaal oon halkaasi kasoo bixi karo liskuna ogaan karo kuna ballaaran karo qoysnimada marka loo fiiriga xaqiiqada ee runta ee qoyska laga hadlaya dhegeystayaal waa muhiim labada lamaane ama labada qof ee inay markaasi ka warqabaan xaqa ay isku leeyihiin ay diintu markaasi sheegtay sidaad markaasi sheekh maxamed dariir aad ku maqlayseen waxaa laga maarmaanayhi inay markaas u laabtaan diinta ay sameeyaan cilmi baarisa ku saabsan xaqa ay isku leeyihiin labada qof haddii axad xaqa ninkaada garanaynin ogow waa cuqubo haddii adigana sidoo kale aad garanaynin xaqa gabadha ay kugu leedahay waa cuqubo dhegeyste oo dadaal dheeraad ah ee labada qof inta badan lagu bixinayo weliba ayagoo cuskanaya kaashanaya diinta islaamka ah si ay noloshooda u nooleeyaan ugana dabaqaan ama ugu dabiqi lahaayeen waxyaabaha ay diinta sheegtay ee ku saabsan arrimaha qoyska ay weliba sida halka la dhigay iyo weliba sida laga doonayo labada qof inay tusaale qaataan tusaale haddii aad markaas usoo qaadato nebi moxamed naxariista nabadgelyo dushiisa ahaatee kiina ugu wanaagsan waa kan u wanaagsan xaaskiisa dhegeystayaal waa sida uu rasuulka yoruba xaasiskiisa ugu dabacsanaa dabcan ugu firfircoonaa dhegeystayaal maxaa keenay waxa uu fahmay dabcan waxa ay maqaamka iyo heerka ay markaasi ka joogaan taasi ay keenaysaa in labada qof ay markaas iska warqabaan inay is ogaadaan waana waxaana u wanaagsan qofka in sidoo kale uu gabadha inta badan uu xaqeeda uu siiyo uu sidoo kale duudsanin uu sidoo kale uu iska hilmaamin qaafil uu ka noqonin intaasna waxaa inta badan hadda ugu badan qoysaska dhibaatada iyo weliba hadalhaynta iyo qaylida iyo weliba muranka waxay inta badan ka bilaabtaa dhegeystayaal xaqa markaasi gabadha ninka ay ku leedahay taasoo inta badan ay ragga qaar ay gabaan waxaa inta badan lagu leeyahay haddii in badan aad gabadha xaqeeda aad markaas lumisay markan waxaa lagu leeyahay dib usoo jaleec oo u fiiri oo dib ugu noqon reerkaada oo gabadha xaqay kugu leedahay si xaqeeda xaq la koobi kara ma ahan dhegeystayaal wax koobi laba iyo saddex la dhihi kara ma ahan balse ogow waxaa keliya kugu filan kan kiina ugu wanaagsan waa kan xaaska waa dabcan waa kan u wanaagsan xaaskiisa dhegeystayaal sida rasuulka laga soo xigtay naxariisa nabadgelya dushiisa allah yeelee kadib maxaa imaanaya dhegeystayaal markaad u wanaagsanaato xaaskaada oo sakiino ayaa markaasi kugu soo degaysa manaxariis dhegeyste kalsoonidan waa shayga dad badan ay markaasi aaminsan yihiin inuu yahay waxa markaasi lagu dhasho kuwa kalena waxay markaas aaminsan yihiin inuu yahay wax la isbari karo dhegeystayaal waxaad u baahan tahay inaadan markaas noqdid qof isku kalsoon ma jirto qof rabo xaas aan markaas ka kalsoonayn quruxdeeda quruxdiisa ama cilmi uu leeyahay si taasi micnaheedu ma ahan inaad markaas iskibrisid ama aad noqotid qof isla qob weyn kalsoonida waa hantida markaasi maguurtada ah dhegeystayaal ee qofka uu sababi karo ama u sababi karaysa in nolosha baraaro iyo barwaaqo uu ka gaaro in nolosha ay sababto qofka markaasi nolosha uu maanta gaarsiisan yahay heerka uu ku dabiqi karo iyo heerka markaasi reerkiisa uu ku gaarsiin karo dhegeystayaal waa nolosha keliya cid waliba u muuqato uu ku dabaqi karo heerka uu maqaamka qoyskiisa sidoo kale uu ka gaarsiin kara dhegeystayaal cid waliba waa ayada siday dariiqada u saxdo cid waliba waa sida ayada ay doonayso in ay nolosheeda ku horumariso ayadoo cuskanayso mise adeegsanayso kalsoonida dhegeysta haddii aad kalsoonida gabadha barto ogsoono waxay ku baraysaa kalsoonidii shalay aad bartay haddii gabadha sidoo kale kalsoonida ninkeeda ay barto waxay barto asagana markaasi uu baraya dhegeysta kalsoonidana waa sheega keliya nolosha wax walba ka bedeli karta dhegeystayaal kalsoonida waa hanti ma guurta sida horan aan ku sheegay sababtoo ah ma jirto qof ka qaadi kara kalsoonida ilaa aad adigu markaas u ogolaato mooye haddaba kalsoonida haddaad iska qaato oo qofkii kalsoonida kalsooni la-aan aad ku rido haddii adiga kalsooni la-aan isku rido ogow reerkaas oo dhan wax markaasi kalsooni isku qabi kara ma ahan ama ma jirto dhegeysta haddaba maxaa soo baxaya markay kalsoonida iyo weliba markay imaato dhegeystayaal xaqa laysku leeyahay daacadnimada xiriirka adag isfahanka iyo sidoo kale aaminitaanka inay markaasi reerka wax walba ku dabaqi karaan ama ku hagaajin karaan maxaa u dambeeya oo qofka markaasi laga doonaya dhegeystayaal ogow waa sheega ugu weyn ogow waa sheegay markaasi farxad gelin kara labada qof ogow waa sheegay keliya reerka ku wada farxi karaan ogow waa sheey cid waliba banaanka joogtay dareemi karta reerkaasi heeb hayarkay markaasi ku dhaqan yihiin ogow waa sheey markaasi cid waliba fahansan og qoyska waxa uu markaasi qeybka ama qaamka uu ka joogo dhegeystayaal maxay tahay waxaa laga yaabaa in cid hadda isweydiinayso waxaasoo dhan waxa hadda ay noqon karto dhegeyste waxaasoo dhan waa sheega keliya cid waliba raalli ka dhigi karta ninkana raalli ka dhigayso gabadhana sidoo kale raalli ka dhigayso dhegeystayaal inta badanna way nagu adag tahay maanta marka la joogo in arrintaasi aan sameyno mise aan si rasmi ah oga sheegno dhegeystayaal ama quriga ama guriga aan oga sheegno mise qofka ama gabadha aan ku yiraahno mise ninkaan ku yiraahno dhegeystayaal waad mahadsan tahay mahadnaq dhegeystayaal waxaa inta badan aan ilownaa inaan markaas u mahad celino dadka aan markaas la noolnahay ogow marka lagu leeyahay dadka aan la noolnahay dhegeystayaal waa kuwe waa kuwa markaasi gabadhawaa gabadha qoyskeeda iyo sidoo kale ninka qoyskiisa ogow haddana waa adiga qoyskaada ogow adiga waa ninkaada dhegeyste ninka iyo gabadha waa keliya waxaa markaas laga doonayo in ay mar waliba ninkeeda u mahad celiso halka ninka laga doonayo in gabadhiisa mar waliba u mahad celiyo waa ka dabcan waana dabcan ka fankan kartaa mahad celinta laakiin ma soo xasuusataa inaad markaa tusano ama aan u mahad celino sidoo kale waa dhacdo joogto ah ku ah nolosheena jeceyl dhegeystayaal markay imaanayso qoyska isku day inaad tusid qofka aad jeceshahay inaad markaas maqsuuda ku tahay u noqo mid u naxariisatid ogow waa muhiim inaad haysatid si dabcan inaad sii haysatid si joogto ana markaas aad u joogtaysid qofka markaasi aad la dhaqmayso qofka aad la joogto iyo sida habka aad uga mahadnaqayso iska garo maalin kasta hadiyad ama ahaan laakiin micno ma fadhinayso inaad qofka maanta hadiyad siiso laakiin waxaa kaga sii qalbi quruxsan kaga sii wanaagsan inaad markadiis ah keliya aad ku tiraahdo waad mahadsan tahay laakiin hadda keliya ma aha mid ka fog laakiin ogow waa mid markaasi aada iskugu dhowdihiin dhegeystayaal una hormari qaybta marka hore aad ka soo gashay reerka waa fahmaysaan filaya markii saas lagu leeyahay star f m codka gobolka qeybari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal bal dhegeystayaasha ayaan qadadka telefoonada siinaya laakiin markan iima suurto gelayso laakiin aan si mad aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah bangiga k c b waa midka aada u wanaagsan loguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol lix iyo labaatan sano k c b oo ah bangiga ka mid ah hay-adaha asmaaliyadeed oo lagu kalsoon yahay qaarada afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabay ganacsiyada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaawinta dowladda fulinta yaryar mashaariicda baaxadda fududeyntii weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsiyada waara oo la joogteyn karo weliba hindiso aasaasi ah a c b waxay si hagar la-aan ahi u gudatay hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado oo ay noqoto halkudhiigu for people for beta k c b waxay doonaysaa in nolosha ay ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha ka socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada booqo maanta bangiga laantiisa ama bangiga waad booqan kartaa maanta laanta kugu dhaweey bangiga k c b ama waxaad kala xiriiri kartaa lambarada kala duwan ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber mar kalean kugu celina dhegeysaal booqo maanta laanta kugu dhaweey bangiga k c b ama waxaad kala xiriiri kartaa lambaradan eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better dhegeystayaal star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaalood ku mahadsantihiin las- dhegeysiga la socodka waana isku soo laaban doonaa iyadoo dhegeystayaal aada u tiro badan qeydka telefoonada siin doona qeybaha dambe haddii ilaahay subxaana watacaala uu inoo idmo dhegeystayaal ama inoo suurta gasho inta ka hor waxuu ku leeyahay mowjada ha iska bedelin si wararka barnaamijyada aysan inii seegin inii dhaafin saaxib yaal shukran dhammaantiin markana soo qabta mid kamid aga qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana bangiga k c b waa bangigii dadka ugu wanaagsan laguna talagelay dadka k c b waa bangigeena inka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan waa boqol lix iyo labaatan sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadda oo lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka iyoliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar iyoliba shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududaynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsiga waara oo la joogteyn karo weliba hindisi asaasi ah k c b waxay si hagar la-aan ay u gudata hadafkeeda ah in markaas ay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah ay noqoto halka dhiga waa for people for better k c b waxay doonaysaa inay markaas nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynta shirkadaha bulshooyinka weliba la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka heliso ah waxaa ka mid ah adeegyada k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyada kala duwan ee waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay du- dusha ay kala socdaan guddiga madaxa waa guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqa maanta laanta kugu dhow ee bangiga ama kala soco ama kala xiriir eber toddoba hal hal eber sideed eb- toddoba eber eber eber ama s- eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber booqo maanta laanta bangiga kugu dhow ee k c b oo ama kala xiriir lambarkan kale ah ama lambaradan kale ah eber toddobo hal hal side- eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber k c b for people for better ayaa lagu leeyahay dhegeysta idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal markan aan dib ugu noqono barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sidaan saaka barnaamijka arrimaha qoyskan diirada ku saaran ee kaga hadlaynay sida lagu adkeyn karo xiriirka jeceelka xiriirka markaas labada qoys ee markaas u dhexeeya iyo waxyaalaha markaasi dubdhexaadka u noqon kara iyo weliba waxyaalaha inta badan labada qof ay isku fahmi karaan iskuna ha- dabcan isku aamini karaan Ah, sidoo kale xiriir- u- xiriirkan ugu adkeyn karaan daacadnimada ku noqon karaan xaqna ay labada qof ay iskugu leeyihiin ay sidoo kale ay waa xaq labada qof ay isku leeyihiin ayna iskugu fahmi karaan kalsoonida meesha ka- ka- aan ka marnayn mahadnaqa sidoo kale meeshaan ka marnayn dhegeysta waxyaalaha adkeyn karo waxyaalaha ballaarin kara iyo waxyaalaha markaasi inta badan labada qof ay aad iskugu dhowaan karaan waqtigoodana uu isku- ku- uu dabcan ku barokoobi karo ayaa markaasi qayb ka tahay dhegeystayaal waa arrimaha xiriirka adkeyntiga iyo waxyaalaha markaas inta badan cid walba looga fadhiyo laga doonayo sida ee xiriirada lagu wanaajin karo dhegeystayaal star f m ayaa dhegeysanaysaan bal dhegeystayaashan qaadka telefoonada sinaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber daqiiqadaha yar oo kooban ee noo soo hartay lixda daqiiqa ayaa siinaya dhegeysta ilaa iyo laba iyo saddex iyo ama hal intaa ka gaarnabo iyo weliba faahfaahintiisa iyo dhegeystayaal iyo weliba wax sida iyo waxa lagu adkeyn karo xiriirka ee qoyska dhegeystayaal iyo waxa uu ku ballaarin karo ama wuxuu ku weynaan karo iyo weliba wuxuu ku sal ballaaran karo ee qoyska marka imaato xiriirka la adkeeyo dhegeystayaal arrimahaasi ayaan diiradda ku saarayna barnaamijka saaka waxaa soo dhegeysateen sheekh maxamed diriir oo arrimo fara badan asagana ka faalooday kaga hadlaya dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhegeystayaal gaarisa iyo dhadhaab iyo faafi ee xeryaha qaxootida iyo tanaarifa iyo masalaani waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal halka sidoo kale haddii aad ku sugan tahay nairobina waxgeed waa hal ibir shan dhibic sagaal mombaaso magaala xebeedka waa hal ibir saddex dhibic shan Gaa- dabcan wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xawasuufta banisa raambona saaxiibada waxay naga dhegeysanayn sagaashan toddoba dhibic shan halka muqdisho idaacadu baa wadaagtuna nahaynayna ee si toos ay nagala socon karaan sagaashan toddoba dhibic eber isielo balambala meeru madowgaashina halkaas waxay naga dhegeysan karaan hal ibir saddex laba waa hal ibir waa waa hal ibir laba dhibic waa hal ibir laba dhibic saddex halka marsaabit mooyaale xuduudda ethoobiana waa sideetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k halkaas ay nagala socon karaysaan barnaamijka live-ka sida tooska uga socdo dhegeysta haddii aad applicationka haysatana kaagaas si fudud oo keliya wuxuu kaaga baahan yahay inaad internet haysato mise qad aad isticmaalayso si hawsha kugu fududaato si si hawsha si saxan si wacan ay markaasi kugu socoto dhegeystayaal star f m ayaa weli dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas lambarkaas ayaa si toosa saaxiibada ay usoo beegsan karaan halkaasi si toos ah ayay nagala socon karaan ama ee aragtida fikirkooda saliimka ay uga dhiban karaan dhegeystayaal maxaa lagu adkeyn karaa xiriirka qoyska maxaa lagu ballaarin karaa xiriirka waa ad- sidoo kale lagu ballaarin karaa ah, laguna adkeyn karaa xiriirka qoyska maxay ku sal ballaarin karaa uma ku ballaarin karaa xiriirka qoyska dhegeystayaal oo markaasi la adkeeyo dhegeystayaal udub dhexaadku muxuu noqon karaa maxay tahay waxaa keliya labada qof ay ad ku adkeyn karaan waxaan iskuna fahmi karaan ciddiliba kaalinteeda doorkoodana ay ka qaadan karto markay imaato ka sheekeynta iyo adkey dabcan in la adkeeyo xiriirka qoyska ee labada qof oo markaasi wada nool wada joogo oo hore wada dhaqmaya dhegeysta